Ali Kadiye oo ah gudoomiyaha degmada Luuq ayaa weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe wuxuu meesha ka saaray inuu hoos tago maamulka Kismaayo wuxuuna sheegay in isaga iyo Axmed Madoobe aanay waxba isdheereen isla markaana yihiin gudoomiyayaal degmo war axmed madoobe maanta waa gudoomiye degmo iimaanka laga qaad anaa kaga sharaf badan sababtoo waxaan haystaa adi laba boqoloo kilomitir oo isku weer oo nabadgelyo aan ku socdaan haystaa soddon kilomitir ma haysto waana gudoomiye degmo anaa hadda kuu sheegaa axmed baan aqoonin rooblaha la sheegayaan aqoonin kismaayuu fadhiyaa maanta ma telefoon ma ogiya muxuu kaloo hadda idinku sheegi karaa ii sheeg yuu waxu sheegi karaa sidoo kale gudoomiyaha luuq wuxuu soo hadal qaaday culayska farmaajo ka haysta dilka haweeneydii sirdoonka ka mid aheyd ee la oran jiray ikraan tahliil wuxuu ku taliyey in la dhibaateeyo carabkana laga jaro hooyada dhashay gabadhaas oo inta badan warbaahinta ka hadasha waxaa soo haray gabadhan ikraan tahliila waan ka xunnahay wixii gaaray laakiin mar hadday noqotay dhiiggeedii iyo kiiskeedii iyo hadalkeedii wax dowladda soomaaliya lagu burburinayaba hadday noqotay habarta dhashay xataa carabkii laga jaraan qabaa aniga iskaba dhaaf ayade midda ayada dhashay xataa carabkii laga jaraan qabaa En ma laga shigshigaayo gabdho way dhimanayaan kuwo kaloo dambena way dhiman doonaan kuwo horena way dhinteen laakiin waxaa la rabaa soomaali qofku markuu dhinto waan duugan jirnay waa isu tacsiyan jirnay magna waa la kala qaadan jiray baalkina waa la kala qaadan jiray gabadhan iriddo malow af iyo irid waa la la'y nidaamka federaalka oo ujeedkiisu yahay in dalka la kala qaybiyo ayaa waxaa midhaha ka dhashay ka mid ah in guddoomiye kasta doonayo inuu noqdo madaxweyne waana arrin ay shisheeyuhu gadaal ka taagan yihiin